wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa gelinkii dambe ee maanta u ambabaxay dalka eritreya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la sheegay in safarka uu ku aaday dalka eritreya uu yahay mid shaqo waxaana uu kulamo la qaadan doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda eritreya siyaasa fawarqe sidoo kale waxaa la sheegay labada dhinac inay ka wada hadli doonaan xiriirka iskaashiga labadan waddan gaar ahaan arrimaha la xidhiira gobolka geeska afrika oo waayadii ugu dambeeyey xiisado siyaasadeed oo aada u adag ay ka taagan yihiin xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxaa ka mid ah wafdigiisa wasiirka amuuraha dibadda soomaaliya danjire axmed macalin fiqi waxaana lagu wadaa inta ay joogaan dalka eritreya in kulamo ay la yeeshaan madaxda sarsare ee waddankaasi islamarkaana ay kala hadlaan arrimaha xiriirka labada dal eritrea iyo soomaaliya sanadihii ugu dambeeyey xiriirkooda waxa uu ahaa mid wanaagsan waxaana dowladda eritrea ay soomaaliya u tababartay ciidamo militari kuwaasi oo qayb ka ah dagaalka dowladda federaalka ee soomaaliya ay kula jirto kooxaha kasoo horjeeda oo ay al-shabaab ka mid yihiin dhinaca kale madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa intaanu ka bixin maanta magaalada muqdisho waxa uu xerada balidoogle ee duleedka magaalada muqdisho uu tababar ugu soo xiray boqol iyo konton saraakiil xigeen iyo laba boqol oo leyli sargaal ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay xilligii uu munaasabadda ku jiray ciidamada in ciidamadan ay isku diyaariyaan sidii dalka loo xurayn lahaa islamarkaana ay ka shaqeeyaan howlaha uu ku tilmaamay inay tahay mid nafurnimo ah oo soomaalida looga dulqaadayo sida uu yidhi kooxaha dhibaatada ku haya oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo hadda loo baahan yahay in laga guulaysto sida uu hadalka u dhigay
dad badanoo danabana waa naga dhinteen dad badan oo xoogga dalka soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ana waa naga dhinteen intaan dagaal ku jirnay maxaan maanta oo dhan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa magaca xasan tuure maxaa magaca xasan tuure oo u dhimalaayahay marar badanaan sheegaa maxaa magaca xalane ninka la dhihi jiray maxamed cabdulle xalane waa goormo lixdan sano ka hor uu dhintay maxaa weli u joogaa magaciisa maxaa jenaraal daa'uud loo xusaa mar walba ciidanka xoogga dalka soomaalida sheegaba la yidhaha jenaraal daa'uud loo xusaa maamaadii soomaalida maxay ahayd waarimayside war ha kaa haro magacaagu ha haro magacaagu ha haro maalimaad dhimanay ama goobta dagaalka ku soo dhimo ama sariirtaada dusheeda ku dhimo maalinaad dhimanay yacni hoggaanka waxaa ku fiican hoggaanka midka kudaysiga ee lagu daysado dhiiranaanta lagaaga daysado disibiliinka lagaaga daysado ammaanada lagaaga daysado sidaasaad waxa wax ugu fiican ood askarta ku hamaagdan wax ku tusi kartaa waa sidaas gadaal haddaad iska fadhiisato ood m war waa ka kii lacagta badnaa qaadanayba meeshaa fadhiyaani maxaa maxaa iwaalay inuu yidhaha askariga maxaa diidaya markaa ku dhex jirto la sheekayso waxaan si gaar a rabaa marka arrintaas inaan xoog u saaro saraakiil xigeenka sanadihii ugu dambeeya dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa dagaallo kula jirtay ururada ka soo horjeeda dowladda oo ay ugu horeeyaan al-shabaab iyo daacish waxaana hadda al-shabaab deegaano fara badan looga saaray dagaallo ciidamada dowladdu ay kula galeen laakiin weli waxay gacanta ku hayaan qaybo ka mid a gobollo ku yaala koonfurta soomaaliya cabdilcasiis barrow v o a muqdisho